munaasibadan oo ay ku qalin jebinayeen arday ka qalin jebsay jaamacadda hormuud ee magaalada muqdisho kuwa ah oo dhameeyey waxbarashada heerkooda koowaad iyo labaad ee jaamacadda hormuud ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan madaxda jaamacadaha gobolka banaadir ugu horeyn qaar ka mid a ardayda qalin jebisay ayaa daroonkooda ka hadlay waxaan ku faraxsanahay inay noo soo dhammaatay safarkeena waxbarasho waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa marka hore aan uga mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala oo ii suurageliyey inaan dhammaysto jaamacaddayda marka labaad waxaan u mahad celinayaa waalidkayga oo wakhti badan iyo juhdi badan igu soo bixiyey waxaa aad ugu faraxsanahay run lahaantii maanta inaan ka mid noqdo ka qaybgalayaasha halkan maanta ka soo qaybgale waxaan u mahad celinayaa jaamacadda oo ay kaashanayso jaamacadda Lincoln College University in Malaysia ee waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dadkii maxaa la dhahaaye ee noo fududeeyey inaan wax barano waana mahadsantahay magacaygu waa janaaid axmed raxmaan axmed waxaan ka qalin jebinayaa jaamacadda hormuud shucuurteeda lama soo koobi karo afar sano waxbarasho aan soo waday maanta gumiraheeda goranayaa aadaan ugu faraxsanahay inaan qaar ka mid a dhallinyaradii aan xusuuso bilaabnay maanta wada qalin jebinayno maamulaha guud ee jaamacadda hormuud oo dhankiisa madashan ka hadlay ayaa sheegay in jaamacaddu ay ardaydan dadaal xoogan ku bixisay gaar ahaana kuwa qalin jebiyey ee qaybta koowaad ee waxbarashada ka qalin jebiyey iyo kuwa dhammaystay ee waxbarashada heerkeeda labaad mas-uuliyiinteenna noocyadooda kala duwan oo dhan si qalbi ah ayaan idinku hambalyaynaynaa annagoo marna waalid ah dhinac walbo ha ahaato bost graduateka ha ahaato undergraduateka waxaan leenahay ilaahay ayaa idinku sharfay xaqiiqatan in heerkan aada soo gaartaan waalidkiinana waxba idinkama hakaran in alle intay bixin karaan maamulka jaamacadda iyo maamulka shirkaddana waxba idinkagama hakaran intay bixin karaan saa darteeda waxaan leenahay sanad walbo waxawaa alxamdulilaahi arday ayaan soo saarnaa ardayda soo saar aan soo saarana hambalyadooda ayaan raacinaaho annagoo la faraxsan heerka ay gaadheen iyo cilmiga ay barteen jaamacadda hormuud ayaa ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka howlgala taas oo sanadii ugu dambeysay soo saaraysay tira arday oo ka qalin jebisay